madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shir u dhexeeya wasaaradda ganacsiga warshadaha soomaaliya iyo wasaaradaha ganacsiga warshadaha dowlad goboleedyada dalka shirkan ayaa diradda lagu saaraya nidaamka diiwaanka ganacsiga soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin rugta ganacsiga warshadaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa madasha xaadir ku ahaa iyo wasiirada ganacsiga dowlad goboleedyada dalka ugu horreyn madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere oo daafuray shirka ayaa ganacsada ku booriyey inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda halka ay maalgashan lahaayeen waddamo kale horumarka ka qaybgala dhibudhiga ka qaybgala waddanka soomaaliya meesha ha dhisataan waa naxa markaa meelaha qaarka hadda ma sheegsheegaay ma sheegsheegaay wadamada dis markaa tahay waxaa ka samaynaysaan waa naxa anugu haltaa kumlean haddii ilaa ka yeeshaan ilaabihii ma qoro waxaad ka dhisteen hadda khatay ku jirtaan ku jireen baa soo arkaan iyo waxaad duli ka baayahaysaan haddaa kismaayo ka dhisataan oo duor ka dhisataan oo ka dhisataan beledweyne oo ka dhisataan baydhabo oo ka dhisataan dhuusamareeb oo ka dhisataan laatacaarood wax unbaa kalsooni un baan qabi lahayn maanta laakiin waxaa laydinku haystaa hantida faraha badan oo ayna waddan aan lahayn aad geliseen warkiina geliya haddaa rabtaan xoola maalgashta baddaan maalgashta beerahan maalgashta bisnigaan maalgashta dhulkan biijgaan maalgashta dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland ibraahim xasan cabdi iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha soomaaliya xildhibaan jibriil cabdirashiid ayaa sharaxaad waxay ka bixiyeen nidaamka iyo waxyaabaha uu shirkan ku soo kordhinaya dalka iyo ahmiyadda uu u leeyahay ganacsada soomaaliyeed laakiin farxad waxaa noo ah maanta in dahfur maanta looga samayna aan nasiib u yeelana haddaanu nahay dowlad goboleedka jubbaland oo ah maamulka ama dowlad goboleedka ugu horeysa maanta laga daafuro waxaa weeyaan diiwaangelinta ama hanaanka diiwaangelinta ganacsatada soomaaliya gaaraga jubbaland daafurkaas oo ah shatiyada lagu qaadan doona online-ka iyadoo qofka gurigiisa jooga meel walbuu jooga u dalban karo una qaadan karo hanaankan diiwaangelinta casriga ah faa-iidooyinka uu leeyahay runtii waxaa si khaasa u sharxi doonaa technical teamka nala socda laakiin waxaan rabaa inaan hal iyo laba ka idhaahdo marka laga soo tago in la fududeeyey diiwaangelintii oo qofka uu isagoo jooga goobtiisa ganacsiga ama dal kale ama gobol kale isagoo jooga inuu meeshiisaas shahadiisii ka heli karo si fudud marka laga tago in la fududeeyey oo uusan qofka wasaaradda uusan ku qasbanayn haddana dhinaca kale waxaa iyadan faa'iido kale ah hay-adaha ammaanka laftigooda faa-iido weyn ayay ku qabi doonaan haddii ilaah yidhaahdo hadda annaga dowlad federaal ahaan ilaa shan kun ayaa isdiiwaangelisoo hanaankan soo martay waxay sahlaysaa taas marka in hay-adaha amniga markay u baahdaan si aysan waraaq ugu soo qoranin wasaaradda ganacsiga ee ay ayagoo meeshooda jooga baswordka iyo usernamta la siiyey ee macluumaadka ka ogaan karaan hay-adaha loogu talagalay inay macnaha markaas ogaadaan hay-ad kasta maahan